ummadda soomaaliyeed waxa uu sheegayaa maanta mooshinkii beenta ahaa oo madaxweynaha jamhuuriyadda laga gudbeeyey inuu jabay laba boqol oo xildhibaan baa ka soo horjeedo niman aan dooranin oo beenbeen wax ku raadinaya ayaa keenay oo waddankan baabi'iyey ummadiihay ogaada dega mooshinkii waa jabay xildhibaan qaran baan nahay ummadda soomaaliyeed baan matelnaa dowladda waa inay hor u socotaa waa in lala shaqeeyaa maamul goboleedka annaga ka soo jeedno koonfur galbeedna wixii dhinta u tacsiyeenaynaa wixii dhaawaco haditaan ku jirna waan ka gaarayna waan daaweynaynaa laakiin siyaasadda waa inaan jeebka la gashanin ee ummadda soomaaliyeed aan isku horkaynin shacabkana ha aaminaan inay xildhibaanada u shaqaynayaan dowladda ay la shaqaynayaan mooshinkaasna wuu jabay wax saxee ma jiro gudoomiye mursan waxaa ugu baaqayna inuu kusoo noqdo fila hargeysa uuna isniinta noo furo baarlamaanka afar iyo toban qof hadday ka dhiman tahay mooshin kusheegga mooshinkaasu waa inexistent ninkii qabtayna waxaan ku leeyahay dib u akhriso qaanuunka wax aan lagu dhammaynin nabad iyo xasilooni runtii inaanay waxba lagu faa'iidaynin marka waxaan leenahay caqliga ha taliyo sarraynta sharcigu ha shaqeeyo degganaan ha la muujiyo
ulajeedka aan isugu nimid oo ah ulajeeddada ugu weyn oo ah in uusan mooshin madaxweynaha ka soo horjeed uusan jirin oo mooshinkaas uu jabay wey oo uu yahay in mooshinkaas uu khayru dastuuri ahaa oo uu jabay waxaa halkaan ka hadli doona waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed ee niyad jabtay inaan u sheegno in dowladnimadoodii adkeed ay dhibka u soo mareen inay dowladnimadoodii ay taagan tahay oo ay dowladda soomaaliyeed horumarka ay ku tallaabsanaysana aan cidna looga judina dilaayn tan kale maalin walba waxaa nagu soo nonoqota saa ka warqabtaan khilaafkan mooshin iyo waxaasi dowladdan laba sanaa u dhiman madaxda sare laba sanaa u dhiman annaga laba sanaa noo dhiman labadan sana aan ku dhammaysanno maxaa lalahay mooshin la'aan taas maigu taageersantiin haddii hadda guddoomiyaheenna golaha shacabka ah waxaan ugu yeeraynaa inuu imaado maxaa lalahay meeshii markii hore uu ka tegay uu ku soo laabto haddii kuwa kale oo guddoonkana maal mar walba khilaafa ka dhexeeyo ani waxaan dhihi lahaa hadday heshiin waayaan saddexdooda baan turno
innagu yaynaan noqon sidii shinni boqorkii laga qabsaday isku wareegin waxaan rabnaa in taladeenna iyo awooddeenna iyo aqlabiyaddeenna aan ku meel marino sidaan baarlamaanka soomaaliya maslaxadda ummadda somaliyed aan ku badbaadin lahay aqlabiyadda halkaanay joogta guddoomiyaha waxaan ka codsanayaa inuu aqlabiyadda soo raaco markii asagu wuxuu ku shaqeeyaa inuu raaco aqlabiyadda sidaas darteed waxaan leeyahay dad yaanaan xildhibaanada saaxiibada aniga lama qabo inaan wada erino qofkii qaldar hadduu guddoomiye yahay hadduu ku-xigeen koowaad yahay hadduu ku-xigeenka labaad yahay qofkaan dalka u shaqaynayn dadka u shaqaynayn dan gaara wato kaas aan erino guddoomiye waxaa la yidhaahdaa gol eeyaa lagu sahmiyaa kuwa adiga kugu ag jooga cid kastoo loo baahdo in lorido ayaa lagu sahmiyaa waxaan ku leenahay dadkaa waxa weyaan ka soo tag maanta sax maahan inaad ka tagto xaruntii qaranka inaad ka tagto oo aad tagto xaafad wax saxa maaha taasi credibilitygaada iyo mistaaqiyadaada ayay wax u dhimaysaa
khilaafkii naxalista idinka ayay kuraasta ugu fiican baarlamaankan idinkaan idiin dooranay idinkaana hayst boqol iyo toddobaatan iyo toddoba xildhibaankii ugu dambeeyo hadda soo galayaa ka mid a inta halkan fadhis boqol iyo toddobaatan iyo siddeed waa nasiib darre koox yar inay guddoomiyihii baarlamaanka ay xarun oo iyaga u gaara ay geystaan runtii aad baan ugu naxay maalintii uu ka guuriy meesha waayo waxaan ogoleen in wax kasta meesha hadda uu degan yahay aan ku xallino oo tabasho hoos guddoonka qabo wuu nagadhaga adeegi xagga u degay waa ugu daba tagnay haddana kama herayno waa guddoomiyahayni laakiin waxa aan leeya waxa weeye guddoonka baarlamaanka marka aan guddoonka leeyahay ma aha mursal keligii dhammaan guddoonka baarlamaanka oo macalahab-dhowryaalka ay ku jiraan waa inay xalaystaan dhibaatadooda inay xalaystaan waa borboleemkooda ay xalaystaan oo uusa saamayn ku yeelan baarlamaanka soomaaliya waxaana ku bilaabayaa annagoo ah bayaanka aqlibiyadda golaha shacabka muqdisho shan iyo toban labaiyo toban labaatan toban iyo siddeed annaga oo ah aqlabiyadda xubnaha golaha shacabka ee hoosta ku saxiixan oo ay ka go'an tahay in xilkooda dastuuriga ah u gutaan si waafaqsan qodobka lixdan iyo koowaad faqraddiisa koowaad ee qeexaysa xubin kasta oo ka mid ah labada aqal ee baarlamaanka federaalka marka ay xilkeeda gudanayso waa inay ku shaqaysaa sida ay danta qaranka ay ku jirto annagoo ka damqanayna xanuunka iyo dhaawaca gaaray niyadda shacabka soomaaliyeed ee gudaha iyo gudaha iyo qurba joogta oo muujiyey shucuur iyo dareen kulul oo iga soo horjeedaan dhaqanka aan habboonayn oo ay koox xildhibaano ah ku damceen inay fowdo laga abuuro dowladdeenna laguna horjoogsado horumarka muuqda ee dalku ku tallaabsaday